بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bdcaة ضalaalة وkula ضalaalة fi الnaar in sha allahu tacaala waxay noo socday darsigii siirada ahaa kitaabkii nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin darsigaanu waa darsigii saddexaad waxaynu caawa ka bilaabaynaa zawaaju cabdullaahi baaminة wa xamliha guurkii uu guursaday cabdullaahi oo ahaa nebi moxamed aabihii sala allahu calayhi wasalam uu guursaday aamino oo ahayd nebiga hooyadii sala allahu calayhi wasalam iyo uurkii nebiga sala allahu calayh wasalam oo ay qaaday ayaynu ka bilaabaynaa wuxuu yidhi sheekhu kaana cabdullaahi ibnu cabdilmualib cabdullaahi ibnu cabdilmualib wuxuu ahaa min axabbi waladi abiihi ilayhi carruurta aabbihi dhalay midka loogu jecel yahay ayuu ahaa aabbihii carruurta uu dhalay kan loogu jecel yahay ayuu ahaa fazawajahu waa u guuriyey aamina gabadha aamina la yidhahdo u guuriyey binti wahab binti cabdi manaaf bin zuhra bin kilaab halkaasay nebiga ku kulmaan sala alla alay slam abtirsiga halkaas ayay ku kulmaan oo iyada iyo abtirsigeeda iyo abtirsiga nebiga sala la alay slam halkaasay isugu yimaadaan marka gabadhaas ayuu u guuriyey cabdullaahi baa laga hadlayaa nebi moxamed sala allah alay slam aabbihiis wa sinuhu sanadkiisuna marka uu yahay amaaniya cashrata sana siddeed iyo toban jir buu ahaa cabdullaahi markaas siddeed iyo toban sano ayuu jiray wa hiya aaminana oo nebiga hooyadiisa yowmaidin markaas waxay ahayd min afdali nisaa'i qurayshin quraysh dumarkooda kuwa ugu fadliga badan oo ugu toolmoon ayay ka mid ahayd nasaban ay min jihati nasabin xagga nasabka iyo wa mawdican xagga makaanada iyo haybadda ay lahayd waxay ahayd gabar aad iyo aad u tilmaaman walamaa dakhala calayha malkuu la aqalgalay cabdullaahi aamino la aqalgalay xamalat waxay qaaday birasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayay uurka ku qaaday walam yalbas ma uusan nagaanin abuuhu aabbihiis ma nagaanin an tuwufiya inuu dhintay mooye yacnii geeridiisii baa soo degdegtay oo aabbihii waa dhintay cabdullaahi waa dhintay bacda alxamli markay uurka qaaday ka bacdi bishahrayn laba bilood inkastoo culimmada kutubta siyarka a qortay ay isku khilaafaan inta uu markaas xamligiisu ahaa laakiin sida raajixa waxa weeye sida sheekhaanu uu qoray laba bilood markay uurkiisa lahayd ayuu dhintay wa dufina waa la aasay cabdullaahi bilmadiinati madiinaa lagu aasay magaalada madiine la yidhahdaa lagu aasay baa lagu aasay cinda akhwaalihi abtiyaashiis agtooda abtiyaashiis baa reer madiine ahaa bani cadiy bna najaar reer cadiy bna najaar ayaa la odhan jiray ayaa u reer abti aha cabdullaahi abtiyaashiis magaaladoodii ayaa lagu aasay fainahu kaana isagu wuxuu ahaa cabdullaahi qad dahaba mid aaday bitijaaratin ganacsi buu aaday ila shaam shaam ayuu wuxuu aaday ganacsi shaam waa dhulka hadda la yidhaahdo suuriya iyo lubnaan iyo filistiin iyo urdun iyo dhulkaasaa shaam la odhan jiray shaam ayuu markaa u aaday tijaaro faadrakathu waxaa soo haleeshay maniyatuhu geeridas geeridiisii bilmadiinati madiine isagoo jooga wa huwa raajicun yani madiine markuu soo maraya soo noqodkiisii wahuwa raajicun isagoo soo noqonaya ayaa geeridii soo haleeshay walamaa tamat markay dhammaatay muddatu xamli aamina aamina xamligeedii markuu dhammaaday xilligii sagaalkeedii bilood markii uu dhammaaday wadacat way dhashay ama way dhigtay waladaha ilmaheedii yacni wiilkeedii ayay dhashay oo ah nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam faistabshara alcaalamu caalamkii baa bishaaraystay caalamkii oo dhan ayaa bishaaraystay muxuu ku bishaaraystay bi haada almawluud sababta ilmahan dhashay daraaddeed ayay u bishaaraysteen alkariimi ee wanaagsan alladii baha kaasoo faafiyey fii arjaa'ihi ay fii arjaa'i alcaalam caalamka ku faafiyey ruuxa alaadaabi aadaabta ruuxeedii yah dhuuxii iyo mucdii aadaabta ayuu adduunka ku faafiyey wa tamma waa ebiyey oo waa qabyo tiray makaarima alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan ayuu qabyo tirayoo uu ebiyey nebi moxamed sala allahu calayh wasalam markaasuu sheekhu wuxuu yidhi waqad xaqaqa wuxuu xaqiijiyey almarxuumu kii loo naxariistay yacni maxamuud baasha alfalaki maxamuud baasha ninkii la odhan jiray alfalaki ee cilmiga falaga yaqaanay yani waa cilmiga la yidhahdo xidigiska xidigiska cilmiga la yidhaahdo ayuu yaqaanay ana dalika waktigaasu kaana inuu ahaa sabiixata yowmi اlisnayn maalintii isniinta ahayd ee taasic ay sagaal ahayd rabiic alawal bisha rabiic alawal ay sagaalka ahayd almuwaafiqi ee ku beegnayd lilyawmi alcishriin maalintii labaatanaad oo min abriil bisha abriil la yidhaahdo ku beegnayd sanata waaxid wa sabciin wa khamsumiya shan boqol iyo kow iyo toddobaatankii yacni sanadka maxaan ku leeyahy milaadiga xilligii ku beegnayd ayay ahayd saasuu leeyahay oo min almilaad yani milaadka waa sanadkan dee milaadiga la yidhaahdo oo haddeer labada kun iyo tobanku inoo dhammaanayso shan boqol iyo toddobaatan iyo kow markuu ahaa ku beegnaa ayuu nebigu dhashay buu leeyahy sala allahu calayh wasalam sidaa daraaddeed waxayna waafaqsan tahay wa huwa yuwaafiqu waxayna ku beegan tahay asana aluulaa sanadkii u horreeyey ee min xaadisati alfiil markii abraha uu inta maroodiyada kaxaystay uu ku duulay kacbada xilligaasay ku beegnayd haddaba nebiga sala allahu alay wasalam maalinta uu dhashay culimmadu way isku khilaafeen culimmadu way isku khilaafeen sida ibnu kaiir uu soo guuriyey yani waxa weeye bisha rabiicu lawal waxay ahayd labo waxay ahayd afar waxay ahayd shan waxay ahayd sagaal waxay ahayd labiyo toban ya ragga qaybtiid baa ba laga soo guuriyey inay rabadaan ahayd laakiin sidaas waa shaad laakiin almuhim sheekhan isagu wuxuu rajaxay wuxuu leeyahy sheekhan falakiga ah yani xidigiska yaqaana ayaa wixii markuu abla ableeyey oo isku beegay yay sagaalka ku beegnayd buu leeyahay laakiin sida raajixa ah waa la isku khilaafsan yahay waa inay labiyo tobanka ahayd laakiin waa la isku khilaafsan yahay wa kaanat waxay ahayd wilaadatuhu dhalashadiisu dhalashada meeshuu ku dhashay waxay ahayd fii daari abi aalib daartii abu aalib buu ku dhashay bishacabi bani haashim oo surmadii ama jeexiyadii reer bani haashim ay deganaayeen ka mid a hadda xaramka markaad ka soo baxaysaan markaad tagtid xaramka markaad tagtid oo aad ka soo baxdid baabu maxaan ku leeyahay almarwa markaad ka soo baxdid oo aad saaxada u soo baxdid xaramka ayaa midigtaada waxaa kaa qabanaysa meel yaro daar yaroo buur saaran oo hadda maktabad ah waxay ku odhanayaan marka daartaasuu nebigu ku dhashay sala allah alay wasalam meesha uu nebigu ku dhashay buqcaddana waa la isku khilaafsan yahay almuhim laakiin sheekhu wuxuu yidhi gurigaas ayuu ku dhashay wa kaanat qaabilatuhu ummulisadiisiina waxay ahayd nebiga ummulisay sala allahu calayh wasalam ashifaa haweenaydii shifaa la odhan jiray ummu cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf hooyadiis saxaabigaa jaliilka ah radia allahu canhu ardaa hooyadii ayaa nebiga umulisay sala allahu calayhi wasalam walamaa wulida markii la dhalay nabiga sal alay slam oo nebigu uu dhashay arsalat ummuhu hooyadii way dirtay lijaddihi awowihiis bay u ciddirtay ya awowihiis ayay u ciddirtay tubashiruhu iyadoo u bishaaraynaysa فأقبل وايمد أووهيس مسرورا إساقو فرحسا وسماه وحي أبحيي محمدا نبي وحكم عاري محمد أي أبحيي ولم يكن مأهين هذا الاسم مقعان شائعا مد ليقانه أو آد لو استعماله قبل كهر حلقة كهر عند العرب عرب أكتاب عند عرب أكتاب لما أقول سيدا فقبع كقري كتاب خوص قرن أخرى تنبيه الفهيم في من تسمى باسم محمد الكريم في الجاهلية موجودة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم محمد أي أبحي أوهي ووحل إلى إلهام إلهي حقي سكاء هذا أها إنه محمد أبحيه ولكن أراد الله إلهي وحو دوني مقعس لما أقول ولكن أراد الله ألا وحو دوني أن يحقق إنه حقيقيه ما قدره وحي قدري oo wadakarahu uu ku sheegay fil kutubi kutubtii horena lagu sheegay in nabi maxamed la oran doono uu soo bixi doono ayuu alla doonay inuu xaqiijiyo allatii jaa'at taas kutubtaas allati allatii kutubtaasoo jaa'at bihaa ay la timid alambiyaau ambiyadii hore nebiyadii hore ka tawraati sida kitaabkii tawraad oo kale iyo walinjiili injiil oo kaleeto faulhima waa lagu ilhaamiyey jad maxaan ku leeyahay jadduhu awowiisaa lagu ilhaamiyey an yusamiihi inuu ku magacaabo bidalika arrinkaas inuu ku magacaabo infaadan liamrihi si amarkiisu alla u fulo wa kaanat xaadinatuhu waxaana nebiga dhaqaalayn jiray oo hayn jiray ummu ayman gabadhii ummu ayman la odhan jiray baraka alxabashiya gabadha ummu ayman kunyadeedu ahayd magaceedana baraka la odhan jiray alxabashiya ee xabashiyadda ahayd ee ahayd amata abiihi aabihiis addoontiisii cabdullaahi aabihiis cabdullaahi ayay waxay u ahayd addoon wa awalu man ardacahu waxaa u horreeyey cid nuujisa oo naaska ku qabatana suwayba gabadhii la odhan jiray oo iyaduna ahayd amatu camihi adeerkiis abulahab amatu amatu maxaan ku lehay camihi abilahab awo adeerkiis abilahab addoontiisii ahayd gabadhaasaa naaska markii u horraysay u dhigtay oo qofkii ugu horreeyey oo nuujiya nebiga ahayd sala allahu calayh wasalam haddaynu intaa uga baxno guurkii nebi moxamed aabihi sala allahu calayh wasalam iyo hooyadii ay isguursadeen haddaynu uga baxno uurku qaadkiisii iyo dhalashadiisii iyo in moxamed loo bixiyey sala allahu calayh wasalam waxaynu halkan ka gelaynaa ridaaciisii nebiga sala allahu alayh wasalam nuujintiisii ya alridaac ayaanu halkan ka gelaynaa oo ah nuujintii nebiga sala allahu alayh wasalam وكان من عادة العرب عرب دقن كذا وحا كمدها أن يلتمسوا إني دون دونا المراضع هوين وحنوجية لمواليدهم لمواليدهم لمواليدهم عرورتودا إني دون دونا في البوادي بادية ولي بقى دون دونانو مقالة ما أي جعلاي ليكون سوى هذا أنجب الولد أنجب للولد يعني المها si ay korriimadiisa iyo caqligiisa iyo ay ugu wanaagsanaato ilmuhu ilmo horay u hana qaado uu noqdo ayay baadiyaha uga dooni jireen wa kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhahda carabi waxay odhan jirtay ina almurabbaa ka lagu koriyey fi lmuduni magaalooyinka kan ku barbaara yakuunu wuxuu ahaanayaa kaliila dihni mid maskax gaaban oo faatira alcaziima go'aankiisuna uu jilicsan yahay buu noqdaa maxaa yeele wa idinka arkay magaalada oo ilmo toban jira baa hooyadii waxay odhanaysaa waryaa musqusha gol halaguu qubeeye waa toban jir ya toban jir wey marka isagoo toban jiraa loo qubaynaya ma qubaysan karo toban jirka baadiyaha joogaana waxa weeye waa hanaqaado arigii waxarihii waa ka korayo arigii waa ka korayo hadda waa geeljire waa geeljire weeye waa marka halka soomaalidu ay ka tidhaahdo wiil hadduu labiyo toban jiro oo lali ahaan waayo marti laylka timid hadduu luun ka rogi waayo raganimo lidii kuma jirtee liiciyay ogaada mar hadduu labiyo toban jiro oo hanaqaad noqon waayo oo reerka u ciidmi waayo ya oo martida uu soori waayo wax macnoa ma leh laakiin waxaa laga yaabaa labaatan jirka reer magaalka ahi inuu weli soo haysto inuu carruur yahay marka waxay yidhaahdeen wuxuu ahaabay dheheen reer magaalka kan magaalada ku barbaara ilmo maskaxdiisu ay gaaban taho fikir gaaban caziimadiisu saasay carabi aaminsanayd caziimadiisuna ay yar tahay fajaءat waxaa timid niswaة dumar baa yimid oo min bani sacdi bin bakr reer bani sacd bin bakr qabiilada la yidhaahdo ayaa yimid oo yaطlubna doondoonaya raadinaya atfaalan caruur oo yurdicnahum ay nuujiyaan carruur ay markaa ujro ka qaataanoo ay nuujiyaan bay magaalada ka soo raadsadeen fakaana aradiicu اlmaxmuud ilmihii la nuujinayey ee la mahadiyey wuxuu noqday min nasiibi nasiib wuxuu u noqday oo helay xaliima binta abi du'ayd asacdiya xaliimatu sacdiya ayaa maxaan ku leeyahay xaliima gabadhaas ayaa nasiib u heshay oo nebiga nuujisay sala allahu alayh wasalam wa ismu zawjiha ninkeedana waxaa la odhan jiray abukabsha abukabshaa la odhan jiray wahuwa ladii abuwahuwa aladii abukabshana waa kii kaanat qurayshun qurayshay ay ahayd tansibu lahu arasuula sala allahu alay slam nebiga ayay u nisbayn jireen xiinamaa yuriiduuna markay rabaan alistihzaa'a bihi inay ku jeesjeesaan fayaquuluuna waxay odhan jireen haada ibnu abi kabsha kanu abi kabsha wiilkiisii weeye yukallimu min asamaa samadaa ka soo warramayaa buu leeyahay waxyigii bay ku jeesjeesayaan moogta marka ninkaa ayay u dhexday gabadhaas wadarat way darartay albarakaatu barakaadkii baa dararay calى ahli dalika albayt gurigaa nebiga laga nuujiyey oo xaliima sacdiya iyo abukabshe ay lahaayeen barakaa ku darartayoo barwaaqay heleen aladiina kuwaasoo ardacuuhu nuujiyey muddata wujuudihim intii uu joogay baynahum iyaga dhexdooda wa kaanat waxayna ahayd muddadaasu tarbuu mid madaxa kala baxdayoo ka badan xoogaa can arbaci sanawaatin afar sano muddo waxyar ka badan ayay ahayd marka sida ay soo guuriyeen kutubaha xadiidka iyo kutubaha siyarku nebiga sala allahu calayh wasalam markii maxaan ku leeyahay la nuujinayey oo gabdhahaanu ay yimaadeen gabarh walbaa markay maqashay ilmahaanu waa agoon way ka carartay dabeetana xalimat sacdiya iska qaadatay oo waxay tidhi anaa nuujinaya marka xadiidka uu wariyey xadiidka uu wariyey tirmidi iyo kutubo badan ay wariyeen oo ay ka sheekaynayso xaliimatu sacdiya sidai arrinta u dhacday waxay leedahay hal baan lahayn duqowday ariga iyagu caana ma lahayn sanadku sanad abaareed buu ahaa dameer dhadig bay wadatay oo ay rukuubsanayso oo dameerkaygu waa gaabinayay oo gabdhihii aan la socday waa i dhibsadeen markaan magaalada usoo soconnay markii aan nebi moxamed qaatay bay leedahay inkastoo xadiidka sanadkiisa wax laga sheego markii aan qaatay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waxay leedahay dameerkaygii waa dheereeyey way la yaabeen gabdhihii la socday hashayadii aan maxaan ku leeya caanaha lahayn oo duqowday way iska darartay arigayagii waa dararay dadkii oo dhan baa nagu kuuyey iyadoo abaar lagu jiro oo maxaan ku leeyahay xaaladdu ay adag tahay ayaa annaga barwaaqada alla na siiyey oo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay waa noo barakeeyey marka barakadaasay nabiga ka heleen sala allahu alayh wasalam halkana waxaynu ka gelaynaa xaadiثaةu shaqi الsadri nebiga sal ه lay slm marka laabtiisa la dilaaciyey xaadiثadaas markay dhacday dhacdadaas xaadiثa waa dhacdo dhacdadii laab jeexa oo nebiga laabtiisa la jeexay salى الlahu عalيه wasalam ayay tanuna u baabtay waxasala lahu waxaa ku dhacay nebiga salى الlahu عalيه wasalam wa huwa baynahum isagoo reer bani sacad dhex jooga ya oo ah reerkii xaliima ay ka dhalatay oo nuujiyey isagoo dhex jooga xaadiatun dhacdaa ku dhacday muhimatun oo ahmiyad leh muhiim ah wa hiya xaadiadaas waxa weeye shaqu sadrihi markii laabtiisa la dilaaciyey nabiga sala allahu alayh wasalam wa ikhraaju xadi shayaani shayaanka cadkiisiina laga soo saaray minhu ay min annabiyi sala allahu alayh wasalam aw ama minhu min sadrihi laabtiisa laga soo saaray فأxdث way keentay فأxdaثa wuu dhaliyey dalika yani dalika alxadaث dhacdadaasu waxay dhalisay cinda xaliima xaliimo waxay ku dhalisay khawفan cabsi ayay ku dhalisay faradadhu waa celisay nebi moxamed salى الlahu عalيه wasalam hudaasu nebigay u noqonaysaa ilaa umihi hooyadiis bay u celisay waxadaثatha waa uga warantay qaa'ilatan iyadoo le sheekadii bay uga warrantay waxay tihi baynamaa huwa xilli nebigu sala allahu alayh wasalam iyo wa ikhwaanihi walaalihiis waa walaalihiis fi radaaca oo la nuugay fii bahamin yani baham waxaa weeye waa sigaaru lhanam waxaraha weeye ama waxaraha iyo baraarka isku dar baraarka iyo waxaraha yani isku dar adigu ariga kiisa yaryar ayay la joogeen waxaray la joogeen wey ayagoo waxara la jooga oo lanaa waxara annagu aan leenahay khalfa buyuutina guryahayaga gadaashooda id ataa akhuuhu walaalkii ayaa yimid oo yacduu ordayoo dheeraynaya isagoo ordaya ayuu yimid faqaala lii wuxuu aniga igu yidhi iyo waliabiihi waa abukabsha yani waa aabihiis xagga nuujinta wuxuu yidhi daaka akii kaasu waa walaalkay alqurashiyi ee qurayshta ahaa qad akhadahu waxaa qaatay rajulaani laba nin baa qaatay oo calayhimaa labisan iyaaba biidin dhar cadcad labisan faadjacaahu waa seexiyeen fashaqaa batnahu calooshay ka dooxeen fahumaa ayagu yasuutaanihi way fijaasayaan yani marka dhiigga iyo caanaha iyo marka gacanta inta la geliya saa loo qaado ayaa ayaa la yidhahdaa yani satat allamanu waddam ay asuutuhu waa dhaqdhaqaajina marka dhiigga iyo caanaha gacanta lagu dhaqaajiyo weeye ma ujeeda ayaa la yidhaahdaa sidaa daraaddeed waxaa weeye iyaga oo dhiiggiisii iyo iyo hilibkii saa u qaadaya ayaan arkay buu leeyahay fakharaj fakharajtu waan baxay bay leedahay xaliimu ana aniga iyo wa abuuhu aabbihiis waa wada baxnay naxwahu xaggiisaan aadnay fawajadnaahu waxaanu nebigii u tagnay oo helnay muntaqican lownuhu isagoo midabkiisu doorsoomay faltazamtuhu waan yani wa dhabtaan geliyey weye yani waa mucaanaqeeyey waa soo dhoweeyey waltazamahu abuuhu aabbihiina sidoo kale u soo dhoweeyey faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi maa laka yaa bunay war wiilka yagayu maxaa kugu dhacay faqaala wuxuu yidhi jaa'anii rajulaan laba nin baa ii yimid oo calayhimaa siyaabun biid dhar cadcad wata faqaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi lisaaxibihi kii kalu wuxuu ku yidhi ahuwa huwa war ma isagiiba qaala wuxuu yidhi kii kale nacamha ayuu yidhi faaqbalaa way isoo qaabileen yabtadiraani iyagoo ila degdegaya faadjacaanii waa iseexiyeen fashaqaa batnii calooshayday dooxeen faltamisaa fiihi shayan waxbay ka doondooneen oo ka raadiyeen faakhadaahu way qaateen wixii wataraxaahu waa tuureen walaa adri mana garanayo maa huwa shaygaasi wuxuu yahay riwaayadan sheekhu uu soo goriyey siduu hoos ku sheegay axmed iyo daarami iyo ibnu abi caasim iyo ayaa wariyey iyo abaraani laakiin xaadisadan haddaynu xoogaa yar ka warranno xadiidka anas uu wariyey oo uu wariyey imaam muslim raximah llahu tacala xadiidka imaam waxaa soo saaray imaam muslim wuxuu sheegay imaam muslim xadiidka si gaaban buu u wariyey xadiidka anas wuxuu leeyay nebiga sala allahu alayh wasalam waa loo yimid malaa'igtaa u timid dabeetana way seexiyeen calooshay jeexeen dabeetana waxay ka soo saareen sadrigiisa laabtiisa xadkii shaydaanka cad bay ka soo saareen way tuureen dabeetana weel dahaba ayay ku dhaqeen nebiga sala allahu alay wasalam qalbigiisa ayay waxay ku dhaqeen weel dahaba oo yani baas dahaba oo biyo zamzami ay ku jiraan ayay ku dhaqeen dabeetana way ku celiyeen markaasay toleen anas ibnu maalik xadiidka marka uu yidhi wuxuu yidhi waxaan arki jiray nebiga laabtiisa ku arki jiray tolmadii ay toleen raadkeedii ayaan ku arki jiray buu leeyahay anas ibnu maalik xadiidka imaam muslim baa wariyey nebiga sal ly slam xaadisadaasi waa ku dhacday kutubta siyarku waxay leeyihin nebiga mar keliya maaha marka la jeexaye dhowr jeer bay ku dhacday xaadisadan almuhim imaam muslim sidaas ayuu xaadisadaa gaaban u wariyey waxaa la isku qabtay marka meeqajir buu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam xilligaas ibnu isxaaq wuxuu soo guuriyey inuu laba sano jiray labuu jiray buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ya ibnu sacad isaguna fi طabaqaat wuxuu ku soo guuriyey inuu jiray afar sano waana sida raajixha inuu nebigu afar sano jiray ayaa raajix ahayd abu nucaym isaguna fi dalaa'il الnubuwa wuxuu ku soo guuriyey inuu shan sano jiray ama shan sano u ka weynaa laakiin sida raajix ahi waxa weeye inuu nebigu salى الlahu alayh wasalam uu jiray afar sano ayaa raajixa afar sano inuu jiray ayaa maxaan ku leeyahay raajixa nebiga sala allahu alay slam culimmadu waxay yidhaahdeen xaadisada nebiga ku dhacday oo ah in laabtiisa la dilaaciyo waxaa ku jiray iclaan dadka loo iclaaminayo nebiga sala allahu alay wasalam amarkiisa iyo diyaarin nebiga loo diyaarinaya sala allahu alayh wasalam yacni waxyiga isagoo yar oo wasaa'il maadiya dadka la tusay wiilkanu inuu ka duwan yahay ilmaha kaleeto waxaa kaloo ku jira yidhahdeen culummadu xaadisadana waxay tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu uga ilaalinaya nebi moxamed sala allahu alayh wasalam masaaliqda dabciga insaanku ay leeyihiin yani insaanku waxyaabaha uu ku simbirirxanayo iyo xadka uu shaydaan ku leeyahay nebiga waa laga saaray sala allahu alayh wasalam sidoo kaleeto xaadisadan waxaa ku jirta oo ay tusinaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam waa caddayn la caddaynayo in ilaahay u diyaarinayo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam litalaqi alwaxyi canhu inuu asaga waxyigiisa kala kulmo diyaarin loo diyaarinayo ayay tusinaysay waxaynu halkan ka gelaynaa wafaatu aamina nebiga hooyadiisna waa dhimatay wa kafaalatu cabdilmualib cabdilmualib baa markaa kafaalo qaaday iyo wa wafaatuhu haddana dhimashadiisa iyo wa kafaalatu abi aalib ya cabdilmualib waa awowihii marka hooyadii dhimatay isagaa kafaalo qaaday markii awowihii dhintayna adeerkii abi aalib ayaa kafaalo qaaday uma ina ummahu hooyadiis akhadathu way ka qaadatay xaadisadii markii looga warramay oo xalimatu sacdiya ay arrintii u sheegtay minhaa xaliimo way ka qaadatay wiilkeedii wa tawajahat bihi waxay la aaday ila almadiinati madiinay la aaday liziyaarati akhwaali abiihi aabbihii abtiyaashood aabbihii abtiyaashiis si ay u soo booqdaan ayay madiine la aaday ilaa waxaynu nihi nabigu sal lla alay slam waxa u reer abtiyaha reer madiina madiinuuna ku aasan yahay si ay abtiyaashiis yani oo ahaa bani cadiy bna najaar si ay u soo booqdaan ayay halkaa la aaday wa baynamaa hiya xilli aamino caa'idatun ay ka soo noqonayso madiine ka soo noqonayso adrakathaa waxaa haleeshay maniyatuhaa geerideedii fi ariiqi ariiqa ayay ku geeriyootay famaatat waxay ku dhimatay bilabwa abwa meesha la yidhaahdo ayay ku dhimatay abwa waxaa loogu magacaabay sheekha hoos sheegaya laba arrimood inay tahay meel xanuun badan inay ahayd waa la odhan karaa laakiin wuxuu leeyahay hadday sidaa ahaan lahayd alawba in la yidhahday ahaan lahayd buu leeyahay so uma jeedeen laakiin in maqluub ay tahay dhici karto oo la gediyey oo abwa laga dhigay buu leeyahay sidaa daraaddeed waxaa weeye waxaa kaloo loogu sheegay abwa waxaa loogu magacaabay yacni waxaa weeye daadadka iyo baa ku soo rogman jiray oo saasaa loogu bixiyeyna waa la yidhi faxadanathu waxaa xanaanaysay nebiga sala allah alay slam xanaanadiisa la wareegay ummu ayman ummu ayman gabadha la yidhaahdo wa kafalahu waxaa kafaalo qaaday jadduhu cabdulmualib awowihiis cabdulmualib baa kafaalo qaaday waraqa lahu waana u jilicsanaaday riqatan jilic oo lam tachad lahu aysan uga baran fii waladihi carruurtiisa yacni wuxuu u jilicsanaa oo u xanaanayn jiray si uusan carruurtiisa u xanaanayn limaa kaana yadharu wixii ka muuqanaya nebiga daraaddeed calayhi dushiisa nebiga waxyaabihii ka muuqanayey oo mima yadullu tusinaya calaa ana lahu sha'nan inuu sha'ni yeelan doono nebigu sala allahu alayh wasalam sha'nigaasoo cadiiman weyn fi lmustaqbal xilliga soo socda waxyaabaha ka muuqday nebiga sala allahu alay wasalam oo tusinaya inuu sha'ni weyn yeelan doono mustaqbalka ayuuna arrintaa awowihii u samaynayey wa kaana yukrimuhu wuu karaamayn jiray gaayat alikraam karaamayn midda ugu sarraysa wanaajin midda ugu sarraysa wanaajin jiray walaakin lam yalbas ma uusan nagaanin cabdulmualib awowihii cabdilmualib an tuwufiya inuu dhintay mooye geeridii baa kusoo degdegtay bacda amaani sanawaat min cumri rasuuli sala allahu alay wasalam nebigu markuu sideed jir ahaa ka bacdi fakafalahu waxaa kafaalo qaaday shaqiiqu abiihi aabbihii shaqiiqiisa yacni shaqiiq waxaa la yidhaahdaa labada walaalaha ah ee aabba iyo hooyo wadaaga mar walaalku waa akhli um marna waa akhli ab marna waa akh shaqiiqa mar aabbuu kaaga soo galay marna hooyuu kaa soo galaa marna labadaba kaasaa shaqiiq la yidhaahdaa marka waxaa kafaalo qaaday shaqiiqu abiihi aabbihii walaalkii ay isku abbay isku hay ahaayeen abu aalib abu aalib ahaa fa kaana lahu wuxuu isna u ahaa raxiiman mid u naxariista wa calayhi isaga xaggiisana hayuuran mid aad uga qiirood u ahaa in wax la yeelo in wax loo dhimo in la taabto aad buu uga uga xanaaqi jira wa kaana abu aalib abu aalib wuxuu ahaa muqilan min almaal mid hanti yar buu ahaa nin xoolo yar ayuu ahaa fabaaraka allaahu lahu allaa u barakeeyey fii qaliilihi wixiisii yaraa wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalame wuxuu ahaa fii muddati kafaalati cammihi adeerkiis inta uu kafaaladiisa hayey misaalu lqanaacati xagga qanaacada tusaale wanaagsan buu ahaa nebigu sala allah alay slam misaalu lqanaaca tusaale tusinaya qanaacada wanaagsan ayuu nebigu ahaa sala allahu calayh wasalam waalbucdu can asafaasifi waxyaabaha hoose hoose safaasif waxaa la yidhahdaa waxyaabaha hoose oo aan macnaha lahayn na wuxuu ahaa mid ka fog allatii taasoo yashtagilu biha alatfaalu carruurta ay ku mashquulaan caadatan sida badan kamaa rawad siday warisay daalika arrinkaas ummu ayman xaadinatuhu gabadhii haysay oo xanaanaynaysa ummu ayman ahayd sida ay warisay waxay tidhi fakaana wuxuu ahaa idaa aqbala waqtu اlakli cuntada xilligeeda marka la gaaro ja'a alawlaadu carruurtu waa imaan jireen yakhtaifuuna ayagoo kala dafayo cuntada ya wa huwa isaguna qaanicun mid ku qanacsan buu ahaa mima yasarahu اllahu wixii alla uu u fududeeyo mima yasarahu allahu lahu wixii alla u fududeeyo oo uu ka soo gaaro iska cuni jiray wax carruurtu kala dhisanayso iyo kala boobayso nebigu ma geli jirin sala allah alay wasalam isagoo wiil yaroo sideed jira waxaas wuu ka sarreeyey nebigu sala allah alay wasalam lidaalika dabeecadda ciyaalka ma lahayn ciyaalku waa la kala boobayaayo hooshaay wey ninba markay ciyaalku yareer yihiinna mana dhargaan marka wixii baa la kala hooshaya isagu dankama leh xoogaaga usoo hora ayuu iska iimaansanaya halkan waxaan ka gelaynaa asafaru ila ashaam nebiga sala allahu alay wasalam safarkiisi uu shaam u safray marar badan buu shaam u samray laakiin waa markii u horraysay oo uu shaam u safro walamaa balagat sinuhu markii sanadkiisu gaaray calayhi salaatu wasalaam inay cashara sana inay casharata sana labiyo toban sana markuu sanadkiisu gaaray araada camuhu adeerkii wuxuu doonay araada camuhu wa kafiiluhu oo asna kii kafaalo qaaday ahaa asafara inuu u safro bitijaaratin tijaaro inuu aado ila shaam dhulkii shaam la odhan jiray faistacdama arasuulu sala allahu alayh wasalama firaaqa rasuulka waxaa ku weynaaday firaaqaysii faraqa lahu markaasuu u jilicsanaado waa u garab raariciyayoo wa akhadahu macahu waa kaxaystayba wuu la safray wa haadihi hiya tanuna waxay ahayd safarkaanu wuxuu ahaa alrixlatu اluulaa safarkii u horreeyey ee uu shaam aado walam yamkutuu ma aysan nagaanin fiiha ilaa qaliilan wax yar mooye safarkii kuma ay dhaaraan yacni markay safreenba intaysan waqad ashrafa calaa rijaali alqaafila waxay raggii safarka ahi soo gaareen yacni waxaa weeye ku soo dhowaadeen wahum biqurbi busra oo ah buxayra araahib meeshuu deganaa ninkii buxayra la odhan jiray ee raahibka ahaa oo nin iska cibaadaysto halkaa degan ayuu ahaa ayayba soo gaareen oo ku soo dhowaadeen fasa'alahum wuxuu weydiiyey camaa ra'aahu wixii uu arkay buxayra fii kutubihim kutubtooda uu ku arkay almuqadasati ee maxaan ku leeyahay sharfan oo min bicati nebiyi nebi in la soo saari doono ah oo min alcarabi carab ka mid ah fii hada zaman xilligan hadda la joogo faqaaluu waxay yidhaahdeen inahu lam yadhar lilaan weli ma soo bixin bay yidhahdeen وhذiه العباaرة عباaرadana كيirا mid badan وhذiه العباaرaةu kaثيirا yaعnي waxa wy كاana ma yلhaجu waxyaabaha ay ku hadaaqayeen ayay ahayd biha warkaas ahlulkitaabe dadka kitaabka war nebigii ma soo baxay nebigii ma soo baxay bay lahaayeen min yahuudin oo yuhuud ah ahlukitaabkii baa lagu sharxaya iyo وnasaara nasaara ah qabla bicثaة الrasuuli salى الlaه عليه وsلم nebiga intaan lasoo saarin ka hor laakiin maxaa ku dhacay markay nebigii soo baxayna in badanoo ka midii waa inkireen falama jaaahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat اllahi cala alkaafiriin nebigay sugayeen markuu soo baxay maadaama uusan reer banu israa'iil ahayn oo carab ka soo baxay markaa wayba inkireenba xaadiثadaana haddaynu xoogaa yar ka sheegno nebiga salى الlahu عalيه wasalam sida abu muسى aلأشcari uu ka wariyey xadiidkana tirmidi baa soo saaray waxaa صaxiix yeela xadiidkaas xaakim iyo ibnu xibaan waxaa kaloo xaakim iyo ibnu xajar labaduba way saxiixiyeen sheekh naasiruddiin albanina wuu tasxiixiyey xadiidka laakiin shamsudiin الdahabi imam dahabi raximah الlahu taعala xadiidkan wuu inkiray wuxuuna u inkiray waxay ahayd cibaaro yar oo gadaal xadiidka ka gashay yani xadiidku wuxuu odhanayaa markay suufigii ninkii raahibka ahaa oo buxayra ay ku soo dhowaadeen ayuu u soo baxay awalna uma soo bixi jirin carabta meesha maraysa markaasuu nebiga inta u tegey oo wiil yara ayuu gacanta qabsaday markaasuu yidhi kanu waa nebigii ummaddan weeye markaasay odayaashii carbeed waxay yidhahdeen oo maxaad ku garatay markaasuu wuxuu yidhi geed ma jiro ilaa hadduu jiro markuu arko iyo buuruhuba isagay waa sujuudayeen yani waa sujuudayeen shukran lilah sidoo kaleeto daruur baa haraynaysay geed baa la fadhiistayoo odayaashii baa geedka fadhiistay oo nabigu meel qorraxood ka fadhiistay dabeetana geedkii baa ku leecayoo wuu hariyey nebiga sal alla alay slam qisadaasaan ka arkay buu leeyahay arrintaasuna waxay u dhacdaa oo keliya oo saa u dhici kartaa cid nebiya mooye cid kale uma dhici karto markaasu weliba dardaaran buu bixiyey wuxuu yidhi nimanka rumaanka ah hadday ogaadaan waa dilayaan nebigaan weliba riwaayada waxaa ku jirta niman rumaana yimid oo raadinaya oo leh ma waa aragteen cid nebi sheegaysa iyo maaragtaayo markaasaa qisadaasaa dhacday marka markii adeerkii uu ogaaday arrintaa ayuu nebiga si deg dega u celiyeyoo waa halkan meeshuu shamsudiin dahabi diiday yacni waxaa weeye wa bacaa macahu wuxuu ku dira ku daray oo raaciyey abu bakar wa bilaal abu bakar iyo bilaal buu ku daray marka ibnuqayim wuxuu yidhi intaa dambe oo xadiidka ku jirtaay waa alad culimmada qayb kale waxay tihi waxaa laga yaabaa cibaaro kale oo xadiid kale ku jirtay inta la soo gooyey in halkan lagu dhejiyey xadiidka intiisa kaloo hore waa saxiix shamsudiin dahabi marka wuxuu leeyahay abu bakar nebiga laba sano iyo bar buu ka yaraa nebiguna labiyo toban jir buu ahaa see loogu daray see loogu daray ilmo toban sano ka yar bilaal see xaggee joogay buu leeyahay maxaa yeelay bilaal maba u dhalan buu leeyahay waagaas maba u dhalan marka ma dhici kartuu leeyahay ya ma dhici karto marka almuhim nebiga sala allahu alay wasalam calaamaad buu ka arkay ninkaas uu kutubihii kutubahoodii ka arkay si kastaba aduu qadiyadda ha ahaatee xadiidkuna saan sheegnay tirmidi baa wariyey xaakim baa saxiixiyey ibnu xajar alxaafid ayaa saxiixiyey sheekh naasirudiin albanina waa saxiixiyey xadiidka laakiin shamsudiin dahabi cibaaradaa daraaddeed wuu inkiray laakiin cibaarada saan sheegnay ibnuqayim oo kale wuxuu yidhi cibaaradan waa kalad waa intaa keliya soma jeed almuhim xaadiثadaas ayaa dhacday oo tusinaysa nubuwada nebiga salى الlahu alيه wasalam xarb اlfijaar ayaan halkan ka gelayna xarb اlfijaar waxaa loogu bixiyey xarb اlfijaar nimankii carbeed oo halkaa ku diriray waxay banaysteen waxyaabihii dhexdooda xaaraanta ka ah bay isu banaysteen dagaal aad iyo aad u adag buu ahaa dagaal si basiida nin la dilu ku bilowday waana laysku hoobtay carabta dagaalkeeduna saasay ahaan jireen waa sida hadda soomaalidu qabyaaladda isugu laysoo kale waxaan sagaara ka cabin bay soomaalidu isku laysaa yah haddaynu sugaanta soomaalida ku noqonno yani maxaan ku leeyahay nin koorgeed saaray oo yidhi yaa yaa ka dejin kara iyo niman qabaal laga jebiyey iyo waa tan yani maxaan ku leeyahay kunka caligeriye kow isaga siiyey ka sii waaye wuxuu waa qabaal waanad kabataane ragow kibirka waa lagu kufaa kaa hala ogaado soo ma jeed yani waxa weeye wax yar buu dagaalka carbeed ka bilaaban jiray sida hadda soomaalidu ay tahay oo kaleeto nin baa la dilay ninkaasuu dagaalkaa ka bilow dabeetana waa laysku hoobtay marka dagaalkaa saas ayaa loogu bixiyey nebiga sal lay slam waxaa laysku khilaafay intee buu jiray ibnu isxaaq wuxuu soo guuriyey inuu labaatan sano jiray ibnu hishaam wuxuu yidhi afar iyo toban jir buu ahaa shan iyo toban jir buu ahaa laakiin labadaba waa laga raajaxsay waxaa raajixa inuu nebigu sal allahu alayh wasalam waxaa raajixa sida ibnu isxaaq soo guuriyey in nabigu sal lla alay slam labaatan jir ahaa xarbu lfijaar ayaa dhacay xilligaas marka saasaa loogu bixiyey dhulkii xurmada mudnaabaa lagu diriray waxyaabihii xurumaadka ahabaa la banaystay saasaa loogu bixiyey dagaalka sidaas walamaa balagat markay gaartay sinuhu sanadkiisa calayhi salaatu wasalaam cishriina sana labaatan sano xadara wuxuu xaadiray ya xarbiga la yidhaahdo maxaan ku lehay xadara xarba alfijaar dagaalka xarb alfijaar la yidhahdo ayuu xaadiray wa hiya xarbun waana dagaal kaanat dhacday dagaalku waa mu'anas luqada carabiga inagu wuxuu inoo yahay mudaker marka kaanat marka la leeyahay xarbigu waa mu'anas fi luga alcarabiya kaanad ahayd bayna kinaana reer kinaana iyo oo wa macaha ay la jiraan taxaaluf la yihiin quraysh quraysh la tahay iyo wa bayna qays reer qays nimanka la yidhahdo wa sababuhaa dagaalkaasuna wuxuu u dhacay oo sabab u ahaa annahu kaana linucmaan ibn lmundir nucmaan ibn lmundir ninkii la ohan jiray oo ahaa maliku alcarabi bilxiira carabtii xiiro deganayd ayuu boqor u ahaa yah oo waa ninka ay yidhaahdaan nucmaan ibn almundir ninkii la odhan jiray kisra ayaa gabadhiisii oo hindo la odhan jiray oo gabar gabayda oo qurux badan ahayd oo gabar boqor dhalay ahayd ayaa kisra oo qooqay oo carabta dee baad ka qaadi jiray dee suber bawer baa ka jiray meesha boqortooyadii faris oo kisra uu xukumayey iyo boqortooyadii romaanka ayaa jirtay oo heraqle xukumayey markaa wuxuu yidhi gabadhaada hindoah iisoo dhiib marka aad buu ula yaabay nin muslim maaha laakiin nimankan carbeed dumarka aad bay weligood ugu adkaayeen uu qaadan kari waaya arrintaa iyada ah arrintii baa mari weydey markay mari weydeyna arrintiibuu diidey dabeetana dagaal baa lagu iclaamiyey markaasuu intuu hubkiisii iyo qaatay buu guuray markuu guuray ayuu qabaa'ilkii carbeed dhex maray niman bani shayba la yidhahdo oo weliba markaa qabiil yar ahaa ayaa soo dhoweeyey gabadhii hindo ahayd baa carab u gabayday carabi waa isu timid waxaa dagaalka hogaamiyey nin la odhan jiray xandala xandalana waxa weeye luqada carabiga waa dacar yacni ninka dagaalyahanka ay u bixin jirto dabeetana dagaalka diiqaar la yidhahdo ciraaq meesha hadda diiqaar sooma maqashaan idaacadaha halkaasaa dagaal ka dhacay faris iyo carab baa ku diriray farisna waa lagu jebiyey dagaalkaas sanadkaasuna wuxuu ahaa sanadkii nebiga la soo saaray sala allahu alay wasalam ayuu dagaalkaasu dhacay baa la yidhahda boqorkaas ayaa marka jiray bay leeyihiin yacni waxa weeye annahu kaana linucmaan ibni lmundir nucmaan ibni mundir ayaa oo ahaa maliku lcarab bilxiira ayaa wuxuu lahaa tijaaratan tijaaro ganacsi oo yursiluha u diro kulla caamin sanad walba ilaa suuqi cukaad suuqa cukaad la yidhahdo ayuu u jiri jiray litubaaca lahu si loogu soo iibsho wa kaana yursiluhaa wuxuuna ku dari jiray oo tijaarada u dhiibi jiray fii amaani rajulin nin buu ku ammaanaysan jiray ninkaasoo dii manacatin manaca u saaxiiba yani nin qabiil adag ka dhashay oo waxaan difaaci kara ayuu u dhiibi jiray iyo washarafin wa sharaf leh yacni ammaano lahoo wax loo dhiiban karo meeshana qabaa'il baa markaa lagu kala baqayayoo qabiil adag oo difaaci kara ka dhashay ayuu u dhiibi jiray fii qawmihi iyo wa sharafin fii qawmihi oo qowmkiisa sharaf ku leh liyujiizaha si uu u gudbiyo ilaa carab dhaca aad ugu badnaa in la dhacu ka baqaya fajalasa yowman maalin buu fariistay markaa fajalasa yowman maalin baa waxaa buu la fariistay yuu fariistay wa cindahu isagoo ay la joogaan albiraad ibni qays ninka la yidhaahdo alkinaaniyi oo reer kinaan ahaa wa kaana wuxuu ahaa ninkaas biraad la yidhaahdo faatikan nin laystaana oo dadka aad u laayuu ahaa khaliican nin xarigga lagala baxay buu aha oo talkii faraha ka qaadeen oo aan waxba laga qaban karin ayuu ahaa khalacahu qawmuhu dadkiisii baa nacay oo dayriyey likasrati sharihi shartiisa badnaanteeda ayay ku naceen iyo wa curwa ninka la yidhaahdo bin cutba alraxaal ninka la odhan jiray curwa bintu cutba oo isaguna nin safar badan ahaa ayaa isaguna maxaan ku leeya la fadhiyey faqaala wuxuu yidhi boqorkii weeye waa nucmaan ibn lmundir baa odhanaya man yujiizu lii yaa ii gudbinaya tijaaratii tijaaradayda yaa ii gudbinaya haadihi oo tan ah xataa yubaligaha ilaa u gaarsiiyo cukaab suuqa cukaad ilaa u gaarsiiyo faqaala albiraad waa ninka laystaanka ahaa oo la dayriyey baa wuxuu yidhi anaa ujiizuhaa anaa gudbinaya calaa banii kinaana tolkiisuu sheegay reer kinaana anaa dhaafinayuu yidhi faqaala nucmaan nucmaan wuxuu yidhi innamaa uriidu waxaan rabaa man yujiizuhaa qof dhaafiya oo tallaabiya cala annaasi kullihim dadkoo dhan nin dhaafin karaan rabaa faqaala curwa curwo oo la fadhiya marka wuxuu yidhi abayta alacna war lacnadii ha kaa fogaatee akalbun khaliic ma ay tolki dayriyeen ayaa yujiizuhaa laka wax kuu gudbinaya biraad buu sheegaya eygan tolkiiba ay dayriyeen oo aan macnaha lahayn miyaa wax kuu gudbinaya anaa ujiizuha anaa gudbinaya calى ahli الshiix wاlqayshuum min ahli najdin qabaa'ilkaasoo najdi degi jiray iyo watihaama anaa gudbinayo faqaala اbiraad biraad baa markaa wuxuu ku yidhi awa tujiizuhaa ma marinaysaa calى kinaana tolkayna ma dhex marinaysaa buu yidhi kinaana dhulkeedana ma marsiinaysaa wa iska aadi ya ya curwa curwow qaala wuxuu yidhi wa calى الnaasi kullihim nimanka carbeed niman adag bay ahaayeen iska dhaaf kinaane eh dadkao dhan baan dhaafinayaa buu yidhi ma hantida anigu aan wadaa nina hawaysan karaa nin hawaysan karaa ma jiro faasaraha fii nafsihi biraad naftiisu wuxuu ku qarsaday inuu ninkan dilo wa tarabasa lahu waana u dariiq galay dariiqu ku sugay xataa idaa kharaja bitijaara ilaa uu tijaaradii la soo baxay qatalahu qadran gaadmuu ku dilay kawuu kaga siiyey ninkii curwo ahaa marka lam ursil miyuu idin qoray kitaabkiisu lam yursil weeye ma uusan dirin waa biraad rasuulan rasuul ma uusan dirin oo yukhbiru qawmahu qowmkiisa u warrama kinaana ah kinaana oo isaga uu ka dhashay ilaa isagaa wax dilaye bilkhabari khabarka u sheega inuu daano geystay oo curwo oo reer kaysa uu dilay tolkiina uma uu sheeginoo uma uusan dirin oo wayuxadiruhum uga diga qaysan qays uga diga tolkiis qays waa qawmu curwa curwihii la dilay tolkii wey war nimankaasaan nin ka dilaye isjirana ma uusan odhan waa nin uun iska dee saan idiin sheegay ninkaa la dayriyey oo iska laystaanka a weeye wax qabtaa ma jiraan wa amaa qays reer qays miya falam talbat ma aysan nagaanin bacda an balagaha alkhabaru markii warku soo gaaray an hammat inay damacday litudrika sa'raha inay aar goosato ya waa sida hadda qabaa'ilka soomaalidu carabtu siday jaahiliga u dhaqmi jirtay wey qabla alislaam ya haddaa wax la dilayaa lama hubsanayo marmarka qaybtood waxaa dhacaysaa nin baa la dilayaa markaasaa la odhanayaa reer hebel baa dilay oo beena markaasaa ayro gobana inta qoryaha la boobabaa reer hebel hal laga dili mayo xataa labaa laga dilaya waa in looga badiyaa dhagdhag markaasaa waxaaba soo baxaysa inaysan reer hebel dilin warra madaxaa la isla gelaya sidaa daraaddeed waxaa weeye waxay markiiba u qalab qaateen inay aarsadaan xataa adrakuu ilaa ay soo gaareen qurayshan quraysh iyo wa kinaanata kinaano oo taxaaluf wada ah kinaana waa nink qoladuu ka dhashay ninkii laystaanka ahaa binaklatin iyagoo maxaan ku leeyahay nakla jooga ayay ugu yimaadeen yani meeshaas waa meel maka u dhow bay ugu yimaadeenoo timir leh faاktataluu waa diridheen marka walama اshtadda alba'su markuu dagaalkii aad u arkaaday waxamiyat qaysun qaysna ay aad u kullaadeen ixtamad qurayshun quraysh waxay ku gabatay oo ay dhufays ka dhigatay bixaramiha xaramkeedii xaramkay u guratay xaramkana carabi waa ixtiraami jirtay wa kaana fiihim waxaana ku jira iyaga rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam uma ina qaysan qays marka waxay yidhahdeen qaaluu waxay yidhahdeen likhusuumihim qoladay la dirirayeen innaa laa natruku dama curwa annagu curwo dhiiggiisi ka tegi mayno famawcidunaa waxaa inoo ballana cukaad cukaad baa inoo ballana alcaama almuqbil sanadka soo socda hadda xaramkaad gasheene sanadka dambe inoo tahay bay yidhahdeen cukaad baynu isugu imaan doonaa wاnsarafuu ilaa bilaadihim dhulkoodii bay aadeen yuxaridu bacduhum bacdan iyagoo dagaalka isku boorinaya oo gabay iyo maaragta maxaan ku lehay abaabul iyo lagu jiro ayay galeen falamaa xaala alxawlu markuu sanadkii soo wareegay jamacat qaysun qays waxay soo kulmisay jumuucahaa ciidankoodii bay isku keentay wa kaanat macaha waxaana la socday haqiif reer bani haqiif baa la socday oo taxaaluf la aha iyo wakayriha qabaa'il kaleeto wa jamacat qurayshun qurayshna waxay kulmisay jumuucahaa qoladii iyaguna la socday oo min kinaana kinaana oo ay u hiilinayaan wey iyo walaxbaash walaxaabiish nimankii axaabiishta la odhan jira o iyaguna quraysh taxaalufta kala ahaa wahum khulafaau qura xulafaau quraysh wahum xulafaau quraysh quraysh xulafadoodayna ahaayeen wa kaana ra'iisu bani haashim reer bani haashim waxaa madax u ahaa azubayr ibnu cabdilmualib zubayr ibnu cabdilmualib baa u ahaa wa macahu waxaana la jiray oo la socdoo dagaalka kula jiray ikhwatuhu walaalihiis abu aalib wa xamza waalcabbaas yah ayaa kula jiray iyo wa ibnu akhiihi annabiy alkariim nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wa kaana calaa bani umaya reer bani umaya waa qoladii uu ka dhashay cuثmaan ibnu cafaan iyo mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo qoladay ka dhasheen weeye oo dawlatu bani umaya oo taarikhda islaamka meel weyn kaga jirta muslimkana muddo dheer soo xukumay oo dimashq ay caasimada u ahayd qabiilkaasna waxaa iyaguna waxaa madax kaana calaa bani umaya waxaa iyagana madax u ahaa xarb ibnu umaya ninkii la odhan jiray walahu alqiyaadatu alcaama taliska guudna isagaa lahaa limakaanatihi booskiisa uu ku lahaa daraaddeed fii qurayshin xagga quraysh xagga sharafan sharafka iyo wanasaban abtirsiga reer banu umaya qabiil manaacalay ahaayeen saa daraaddeed waxaa la isku qadarinayey qolo walba iyo awooddeeda iyo sharafka iyo dhaqankoodaa lagu qadarinayey marka quraysh oo dhan marka isagaa taliskooda haystay wahaakada kaana calaa kulli baطnin sidaa daraaddeed baa jilib walbana badnigu waa jilib walba oo min buطuuni qurayshin quraysh jilibyadeeda ka mida ra'iisu nin baa madax u ahaa uma tanaajazuu alxarba yani tanaajazuu ay tasaafakuu dimaa'ahum dhiiggoodii bay daadiyeen waa isgaleen wey dagaalkii bay bilaabeen fakaana yawman wuxuuna ahaa maalinkaasu min ashaddi ayaami alcarabi hawlan carab maalmihii soo maray maalmihii ugu shidada badnaa ayay maalintaasu ka mid ahay walama istaxalla fiihi walima istuxilla fiihi walima weye walima istuxilla yacni wixii la bannaystay fiihi maalintaas dhexdeeda oo min xurumaati maka maka xurumaadkeedii ka mida daraaddeed allatii kaanat muqadasatan mako ahayd meel sharaf leh cinda alcarab carab agtooda sumiya waa lagu magacaabay yowmu lfijaar maalintii fujuurkaa lagu magacaabay ayaa lagu magacaabay wakaadat daa'ira wakaadat daa'iratu waxaana wareegii wuxuu sigay yacnihii yani inuu ku soo wareego dagaalka oo laga adkaado taduuru inay ku soo wareegto calaa qays reer qays in laga adkaado oo kafadu dhinacooda u ciisho ee u liicdo ayuu ku dhowaaday dagaalkii ya xata nhazama ilaa ay jabeen bacdu qabaa'ilaha qabaa'ilkeeda qayb ka mid ah walaakin adrakahum waxaa mawqifka badbaadiyey oo arrinta soo gaaray oo dhexda ka qabtay ya man dacaa kii ugu yeeray almutaxaaribayni labada qoloo dagaalamaysa lisulxi qolaa waxay keenta marka in heshiis la galo alaa an yaxus maxaa lagu maxaa lagu heshiinayaa calaa an yuxsuu inay koobaan oo soo tiriyaan qatla alfariiqayn labada qoloba inta ka dhimatay faman wajada qatlaa faman wajada qofkii hela qatlaahu dadka asaga ka dhintay agtar inay bataan akhada wuxuu qaadanayaa diyata zaa'idi kuwa ziyaadada diyadooda waa sida qabaa'ilka soomaalidu hadda ay yihiin inta hufi helaan jirin layska dhigo ayaa la odhanaya meeqa ayna ku kala dhimatay afartan ha okay oo idinka intee idinka dhimatay shan iyo toban annagana shan iyo labaatan haye inoo kala tuura meeqaa ziyaada shan afdheerida qaataa la odhanaya meesha nin walba guri buu ka yimid nin walba cid buu ka dhintay nin walba martaan nin baa dha dad baa dhaxla waxaan isu tuurka ah oo maaragta maxaan ku leeyahay aad mooda in basketball basketball la cayaarayo yani wax shareecada ogoshahay ma aha laakiin caado jaahiliyay ahaan jirtay waa kana carabi ku kala baxayso marta zaa'idka ah baad qaadanaysaan baa layidhi fa kaanat liqays qays waxay yeesheen ziyaadatan ziyaada yeesheen akhaduu diyataha ay diyadeedii ka qaateen min qurayshin quraysh ay ka qaateen wa tacahada biha waxaan ilaa meesha lagu kala qaadan mayo eh wa tacahada biha waxaa ballan qaaday xarb ibnu umaya ninkii reer umaya xukumaya quraysh oo dhanna taliskeeda haystay ayaa ballan qaaday warahana lisadaadiha wuxuuna u bixiyey rahaanad u bixiyey in loo haysto rahaanad loo haysto wuxuu u bixiyey waladahu wiilkiisii abaa sufyaan abaa sufyaan ah wiilka haystu yidhi ilaa aan marta idin siiyo wahaakada intahad saasay ku dhammaatay haadihi alxarbu dagaalkan allatii dagaalkaasoo kaiiran ma tashbahu shabahda xuruub alcarab carab dagaaladii soo dhex mari jiray tabda'uhaa waxaa bilaaba sagiiraat alumuur arrimo yar yar hal nin baa dhintay ya hal nin baa dhintay ninkii waa laga xaali waayo baabaha baa la yska dhigay xataa alifa allaahu ilaa uu alla isu dumay bayna quluubihim qalbiyadooda carabisaas un bay ahay ilaa islaamka u yimid oo qalbigooda alla isu dumay oo waazaaxa canhum alla uu ka leexiyey waazaaxa canhum uu ka leexiyey haadihi adalaalaat baadiyad baadidan biintishaari nuuri lislaam ay bisababi intishaari nuuri lislaam markii islaamka nuurkiisu u faafay baynahum dhexdooda lidalika dadku inay qabaa'il isu dilaan waa amri jaahili ah wey ya soomaaliduna waa yaqaanaan ficlan laakiin waxa keenaysa dadku diintaan ku duxin marka anaaniyada qabiilkaa ka xoog badan anaaniyada qabiilka ragciil cadaab ka doora imaamaha soomaalida ka mid taha laakiin odayaashii sida cabdullahi suldaantima cadde dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane goormuu inoo sheegay waa hore so uma jeedi waatuu ayax dhowran lahaa qabqab dhaafay baa laba qabiil qaran ku weyda laba qabiil oo waxa weeye yidhi haye annagaa idinka tookroon iyo annagaa idinka idinka laandheer ayaa waxaa dhacaysa inay isku baaba'aan oo dadnimadoodii qarankii soomaaliya maxaa lagu waayey qabqab dhaafay baa laba qabiil qaran ku weyda waxaan aad ula yaabanaya ninka ayax dhowr xilliga uu noolaa soomaalidu weligeed dawlad ma noqon siduu qarannimada u yaqaanay waxyaabaha runtii sugaanta soomaalidu ay gobta ku tahay ayay ka mid tahay wuxuu yidhi qabqab dhaafay baa laba qabiil qaran ku weydaa rag qoolaha waxaa looga simay waysku wada qayr qabaannimo ninkii iga raba iyo ii qasaal marada qadartaa ilaah iguma qaban qoodhay xeraday so uma jeed yacni waxa weeye wuxuu sheegayaa inay dadku siman yihiin inaan ninna nin caarad dheerayn inaan ninna nin ku aabiyoon karin ayuu sheegayaa qabyaaladan laysu dilayana in wuxuun lagu baaba'ayo ay tahay ayuu markaa halkaa uu ku sheegay sidaa daraaddeed dagaalkaas ayaa markaa meesha ka dhacay dagaalkaasna haddaynu waxyar ka sheegno saan sheegnay xilligaasu dhacay laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam dagaalkan wuu joogay waxay culimmadu leeyihin nebigu dagaalka kama qayb qaadan fii bacdi riwaayaat waxaa ku soo arooray inuu fallaaraha adeeradii usoo qabanaya ila adeeradii baa dagaalka ku jiray waxay leeyihin hadday arrintaasu jirtay oo nebigu uu fallaaraha soo qabanayeyna wuxuu difaacayay xurmada xaramka laakiin almuhim nebigu sala allahu alay wasalam sida raajixa waxaa weeye inuu dagaalka waa u joogay laakiin isagu kama ay qaybgelin oo raggii dagaalamayay oo meesha ka xariiftamayey kama uusan mid ahayn nebigu sala allahu calayh wasalam sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed waxaa la rabaa inay qabyaaladda waa caado jaahiliya inay ka waantowdaa la rabaa nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi laysa mina man dacaa ila casabiya walaysa mina man qaatala cala casabiya walaysa mina man maata cala casabiya ummaddayda ka mid maaha qofkii tolle ayay yidhaahdaan yaa maali jiray ay yidhaahdaan ummaddayda ka mid maaha qofkii ku dagaalama qabyaaladda ummaddayda ka mid maaha qofkii qabyaaladda ku dhintaana ummaddayda ka mid maaha nebigu sal alla alay slam saxaabaduu la hadlay wuxuu yidhi inta rag ansaar oo as aws iyo khasraj kala ahaa laba qabiil bay kala ahaayeen marka waagii islaamka ka hor bay isdili jireen maadaama ay isdili jireen baa nin yahuudiya intuu dhex yimid buu wuxuu yidhi dagaalkii hebel markuu dhacay reer khasraj saasay yidhahdeen gabaygaasay tiriyeen markaasaa nin wuxuu yidhi reer awsna saasay ku jawaabeen annana saasaan kaga jawaabnay annana saasaan kaga jawaabnay assuyuuf asiyuuf waa saxaabadii waa bini aadam laakiin saxaabadu maxay noo ka duwanaayeen markay naska maqlaan waa istaagi jireen innagoo kale ma ahayn innagoo kale ma aha qaar baa kugu xanaaqaya qabaa'ilka soomaalida markay dagaalka qabiilka ku jiraan haddaa wacdidid oo tiraa waxaan waa xaaraan waa kugu xanaaqaya ha waa kugu xanaaqaya nebigu markaasuu wuxuu yidhi awa bidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma jaahiliya isugu yeeranaysaan anoo idin dhex jooga dacuuha fa inaha muntina ka taga qabyaaladda waa qurun saas yuri nabig sal ly slm kullukum min aadam wa aadamu khuliqa min turaab kulligiin ilmo aadan baa tihiin aadamna dhooba iyo ciid baa laga sameeyey oo laga abuuray ina aladiina yaftakhiruuna biaabaa'ihim kuwa odhanaya annagaa lafta geela badha'a annagaa dadka u laandheer annagaa dadka shaarbaha ka leefna annagaa sidaasa kuwa odhanaya ya kuwaas waxa weeye ahwanu cinda allahi min aljuclaan xaarwalwaalka waa ka liita xaarwalwaalka waa ka liita lidalika qabyaaladdu waa xaarwalwaalku saxaraduu diladileeya intuu kuuskuuso buu dilandileeya ya runtii xayawaan wax xun ka shaqeeya waayo lakiin naafic buu ahaa waagii hore aad buu u badnaan jiray oo markii banaankaa qofka iskaga saxarado xaarwalwaalka hata imaan jiray intuu duuduubo meeshiiba wax yar kabacdi waaba nadiifin jirayba isagaa kaxaysan jiray wixiisa marka qabyaaladdu waxa weeye waa saxaradaa la dilandilaynayo ninka qabyaaladda wadaana waa ninka saxarada dilandilaynaya marka nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi ka taga waa qurun innagoo imad ummad muslina ah oo diin leh oo ilaahay naqaan oo rasuulkiisa naqaana inaynu qabyaalad isu dilno ma garba gar maaha waa arrin la rabo inay ummadda soomaaliyeed ay ka waantowdo ay ka waantowdo sugaanta soomaalidana aad bay ugu badan tahay dagaalka abaabulka yacni meelaha carab aynu iska shabahno ayay ka mid tahay walow qabaa'ilka soomaaliyeedba ay kulligood yidhahdaan carab baanba ka soo jeednaa waa jiraan qaar dad cusub haddeer oo diida carabnimada oo carabnimada la diidayaana wax kale maaha wax kale maaha waa carabnimadu islaamnimay huwan tahay marka islaamnimadaa la diidan yaha baroorta orgiga ka weyn marka dad badan baa waxay odhanayaan sheekh annaga carab maahin kaa maahin almuhim ama carab aynu ahaano ama yuusu aha nin walba isaga afkirsigiisa yaqaana laakiin kolley qabaa'ilka soomaalidu yani carab bay ku agtirsadaan siday waagi hore ahaan jireen laakiin almuhim carab afraaddeeda in la jeclaado ma aha maxaa yidhi afraadda carbeed qaar gaala abaa ku jira laakiin carab jinsiga carbeed waa in la jeclaado sababtoo ah waa dadkii nebi moxamed uu ka dhashay sala allahu calayh wasalam waa dadkii risaalada laga soo saaray waa dadkii islaamka u nusreeyey waa dadka nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi markay ummaddaanu halaagmayso waylun lilcarab min sharin qad iqtarab saa daraaddeed waxaa weeye carab in la jeclaadaa waa waajib laakiin hadda waxaa badatay in lala dagaalamo carabnimada sheekh annagu carab ma ahayn baa la odhanaya hayo maxaynu nahay annaga annaga iyo oromada iyo xawsada iyo randiilaha iyo kushiti baa laysku keen yidhaahdaayo dad waxaynu nahay baantu ah ya baantuuga hadda dhaqankeenna haddaynu ku noqonno ilaa ummadda taariikhdeeda waxaa lagu guntaa suugaanta waxaynu ka shabbahnaa dhaqanka carab maxaa yeelay gabaygu soomaalidu wuxuu ahaa ya waxyaabaha soomaaliya isku afgarato oo ugu muhiimsan oo saxaafadda ah ayuu ahaa carabina gabaygay ku caanbaxday baantuu ma gabyo labo soomaalidu waa geellay geelana aad bay u jecesha soo ma jeedid carabtuna geela aad bay u jeclay xataa haddaad fiirisaan suugaanta soomaalida aad daristaan sida aynu dagaalada qabaa'ilka uga gabayno iyo say uga gabyaan sida aynu sulxiga uga gabnano ilaa soomaalida sulxigana sida hadda gabayga salaan carabay oo kale oo ah talow culka jooja war talow culka jooja gabaygaasoo kale in qabyaaladii iyo wixii dagaalkii la joojiyuu ka hadlaya siday carabi dagaalka ugu joojin jirtay gabayga markaad fiirisid siday geela ugu gabi jirtay markaad fiirisid xataa gabdhaha markay ammaanayaan siday carabi u ammaani jirtay iyo soomaalidu siday gabdhaha u ammaani jirtay waxaad arkaysaa inaynu carab isu dhaqan egnahay waxaa kaaga sii daran soomaalida yani waxaa weeye waxyaabaha sharafka ah waxaa ka mid a geesinimada waxaa ka mid a deeqda waxaa ka mid a aftahmada carabina saddexdaasay dadku ku qiimayn jirta se uma jeeda ya aftahmada geesinimada deeqda laakiin geesinimadu saynu u naqaan maaha maaha inaad dadka marisid oo ninka ummadda baabi'iyo maaha geesi ya waxa weeye ummaddu waxaa la rabaa in ay midowdo in ay islaamnimadooda haysta waxaa hadda ku soo biiray luqadda carabiga in lala diriro luqadda carabigaa lala diriraya waxaa la odhanayaa sheekh niman baa iskuullada imaanaya waxay odhanaya af carabi baa wax lagu dhiganaya af carabi haye oo ma ingiriiska wax ma fiisigiska iyo xisaabta iyo ma af carabi af carabeed buu ku soo degay may annagu waagaan ardada ahayn soomaali baanba ku dhigan jirnay soomaali baanu ku dhigan jirnay qofkuna yacni waxa weeye af carbeedna waa ku baran karaa soomaalina waa ku baran karaa ingiriisna waa ku baran karaa laakiin baroorta orgiga ka weyn carabigaanu diintii islaamku huwan yahay maxaa yeelay qur'aanan carabiyan qur'aankii baa af carbeed ku qoran sunnadii baa af carbeed ku qoran haddaynu af carbeedka marka baranno more related waxaan la noqonaynaa diinta lidalika waa lala dagaalamaya waxaa la odhanaya maya maya maya maya ma dhici karto adduunka maanta meesha la maraayo iyo haddeer iyo af carabiya ya haddeer iyo af carabiya baa la odhanaya ragga saa odhanaya yacni waxay u socdaan maaha inay luqadda la dirirsan yihiin waxay la dirirsan yihiin islaamnimada weeye ama hays ogaadaan ama yeys ogaadaan waxaa hadda ka hor nagu dhacay magaalada nin madaxda waddankeennan ka mid a ayaa wuxuu yidhi al markaan maqlo waa xanaaqaa buu yidhi al markaan maqlo ganacsataduu la shiray wuxuu yidhi al markaan maqlo waa xanaaqaa sharikaadkan alnajax iyo albarakaat iyo altawfiiq iyo alba adeero wax kan maxay yihiin marka isagu waa noo sheekaynayaayo markuu hadlayo wuxuu leeyahay canshuurta la qaadaa waa lamsam canshuurtu waa probotional marka waxaan nidhi wadhiyo probotional ma af soomaaliba lamsamse mase af soomaaliba haddaad soomaaliga u tacasubayso ma af soomaali ku hadasha ingiriisba waa ku hadlaysaa maxaa carabiga kugu diray ya may wuxuu yidhi al markaan maqlo waxaan dareemayaa in dhaqankaygii lumayo oo waxaan nidhi ma probotional iyo exceptional iyo maxaan ku leeyaha lamsam iyo baa marka af soomaaliya suugaantaada ilaalinaya maya ninkanu waxbuu la dirirsan yahay laakiin wuxuu yidhi yani gaalkan gumaadku wow go'aan gargaarse waa ku gabaha oday reer koonfureeda ku gabiyey gaalkan gumaadku wow go'aan gargaarse waa ku gabaha gaalkan gar eexa wow go'aan guddise waa ku gabaha yani guddi baan uhuu ku leeyahay laakiin wuxuu u socdaa inuu ummadda isku madaxa isu geliyo ninkaana wuxuu u socdaa inuu islaamnimada la diriro ashuu diidaya anaa la hadlay waxaan idhi niyow ashu xataa af soomaaliga ku jirtaa mawaadan aqoon hadda halkaas laga baxo albaab baynu u naqaanaa baan haddaad xataa waxaan idhi suugaanteennu hore oo raaga ugaasiya ku noqotayd allayl dumay albaabadoo xirxiran unkoo wada seexday intee albaa ku jirtaa may may may carabaa laga soo qaatay soo ma jeed marka wuxuu rabaa inuu ingiriis nagu kabo carabigana noo diido lidaalika waxaa la rabaa islaamnimada inaan haysanno carabiga in la jeclaado oo la barto waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed inay qabyaaladda ka korto qabyaaladdu waa wax aad u liita waa wax hooseeya waa inaynu u kornaa ummadnimo waa inaynu u kornaa qarannimo waa inaynu u kornaa bulshanimo waa inaynu u kornaa islaamnimo waa inaynu ka kornaa qabyaaladda wallah subxana wa tacaala aclam